الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ومؤتمركي sideediyo tobnaad scandinavianku ay qaban jireen sanadkanna lagu qabanayay magaalada waddanka sweden magaalada stockholm waa koob iyo labaatankii rajab kun afar boqol koob iyo soddon kuna beegmaysa saddexdii julaay labada kun iyo tobanka waa maalintii saddexaad muxaadaradii shanaad maalin ahaan iyo muxaadaradii afar iyo tobnaad tan iyo markaynu soo bilownay ciwaanka muxaadaradu waxa weeyaan manhajka ahlusunna ee gaalaysiinta waxaa inoo soo jeedinaya sheekh maxamed cabdi umal falyatafadal mashkuura
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات موضوع كصابسا تكفيرنت أما قاليسينت إن روح مسلم أها oo islaamnimo lagu ogaa oo calaamaadkii iyo shacaa'irtii islaamku ka muuqdo in la xukumo oo gaalnimo lagu xukumo oo inuu islaamkii ka baxay la xukumo waa arrin aan sahlanayn waana arrin ay ka leeyihiin saxaabadii iyo salafkii iyo a'immadii manhaj iyo dariiq camali ah iyo mid qowli ah bay ka leeyihiin waa xugum sharci ah axkaamta sharciga la qaato kuwa ugu adag buu ka mid yahay waa qadaa aqdiyada la qaato kuwa ugu adag ka mid ah masaa-ishii ugu horeysay ee laysku khilaafana ka mid bay ahayd oo ummaddu ku kala tagto masaa'il alaxkaam cala alashkhaas iyo masaa'il alasmaa masaa-ishii ugu horreysay laysku khilaafay ahayd khilaafkii ugu horreeyey la garanayo ee koox iyo firqo intay is-uruursato ummadda ay gooni uga baxdo waxay ahayd nimanka loo yaqaano khawaarijta khawaarijtuna mas'alada ay ummadda kaga dhex baxeen waxay ahayd alghuluwu fi takfiir inay ku kalax tageen oo ku xadgudbeen mas'alada gaalaysiinta kadibna ay ka dhalatay inay bannaysteen dhiiggii saxaabada iyo ummadda inteedii kale masaladaasi markay soo baxday khilaaf taariikhiya oo awood leh oo fikriya oo soo baxa kii ugu horreeyey waay nebiguna waa ka sii hadlay salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyaga qadiyadoodu markay soo baxday oo laga hadlay oy saxada timid dadkii saddex qaybood bay u qaybsameen qaybi waxay noqotay fikirka iyagu ay qabaan dad la qaba qaybta labaadna waxay noqdeen qolyo iyaga u jawaaba intay is yidhaahdeen dhankay kuwaasi joogeen mooye dhanka kale masalada uga dhacay oo loo yaqaano nimanka murji-ada la yidhaahdo oo qaba ruux islaamay maba gaaloobaba ruux islaamay diinta kamaba bixi karaba iyo iimaanku waa shay aan isdhimin waa juz laa yatajaza khawaarijtii ku xadgudubtay masalada gaalaysiinta dadka ayay iyaguna dhanka kale uga baxeen oo waxay yidhahdeen wax gaaloobayaba ma jiro qolo saddexaad waa fikirkii saxaabada iyo manhajkoodii laga dhaxlay a'immaduna ka soo guuriyeen kutubtana ku qoran oo muxuu yahay ruuxa intuu islaamo bay dhici kartaa haddana inuu diinta ka baxo diintu ma aha midab aan ruuxa ka tirmaynin oo kale ma aha abtir oo kalena ma aha waa mabda' iyo fikir la qaato wax jabiyana leh wax lagaga baxana uu jiro laakiin ruuxa markii islaamnimadiisa la hubay in gaalnimadiisa la xukumo mas'alo adag weeyaanoo shuruud iyo dawaabit iyo qawaacid adag bay u dejiyeen asal ahaanna waa mas'alo jirta laakiin taxadar aada u fara badan bay ka dejiyeen kana muujiyeen mas'alada ruux islaam ah oo shay ku dhacay diinta goormuu ka baxaya goormaase la xukumi karaa inuu diinta ka baxay yaase xukumi karaa shuruuda loo baahan yahay maxay tahay mas'alo manhaj ah oo tafaasiil badan leh oo loo bixiyey manhaju ahlisunna waljamaaca ama manhaju salaf fii masaa'il takfiir waay manhaj marka mutakaamiloo iswato waay masaladu marka culayska leedaa waxa weeye siduu leeyahy sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah masalada waajibinta iyo xaaraamaynta iyo thawaabka iyo ciqaabta iyo gaalaysiinta iyo fisqi ku xukumiddu masalo ilaahay iyo rasuulkiisu leeyihiin waay cidina xaq uma leh inay xukunto dadka waxaa waajib ku ah wuxuu alla waajibiyey inay waajibiyaan rasuulkiisuna waajibiyey wuxuu alla xaaraameeyeyna inay xaaraameeyaan laakiin xaq uma ay lahaa wuxuusan alla xukumin inay iyagu xukumaan sida aynan xaq u lahayn xalaalaynta iyo xaaraamaynta ayaa gaalaysiinta iyo fisqi ku-xukunka iyo axkaamta dadkana allah baa leh rasuulkiisaa leh salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu leeyahy sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah sidoo kale ma aha masaa'il caqligu la madax bannaanaan karo waa masaa'il u baahan in sharciga loo celiyo si kasta haddaad u caqli badan tahay ood u fahmo badan tahay ood u waaye aragsan tahay masaa-ishani masaa'il waaye aragnimo iyo caqli iyo lagu keeni karaa waa masaa'il ay waajib tahay in looga dambeeyo sharciga looga dambeeyo waa masaa'il halis ah ruuxa markaad xukumayso ood leedahay muslim ma aha diintuu ka baxay wuu ridoobay islaamnimadiibuu ka baxay maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya dhiiggiisaa bannaan waxaa ka dhalanaya axkaam fara badan waxaa ka dhalanaya sidaa hadduu ku dhinto naartuu ku waarayaa waxaa ka dhalanaya axkaam ku saabsan xoolihiisa waxaa ka dhalanaysa axkaam ku saabsan gurigiisa iyo xaaskiisa waxaa ka dhalanaysa axkaam ku saabsan ilmihiisa axkaam fara badan baa ka dhalanaysa xukunkaas laga yaabo si fudud adiga inaad u qaadato saas daraaddeed baa culimmadu waxay leeyihiin xugum la qaato axkaamta ugu adag bay ka mid tahay uguna halisan inaad haweenay la furay ma furan tahay mise ma furna inaad ka hadasho way ka fududahay ruuxan ma xaq baa lagu diray mise xaqdara lagu diray way ka fududahay guurkani ma asaxay mise ma asixin way ka fududahay salaadani ma asaxday mise ma asixin way ka fududahay kulli waxaa ka adag inaad tidhaahdo xukunto ruuxani waa gaal masale marka culimmadu taxadar fara badan ay ka muujiyeen waay waxaad ku garan kartaa sida ay culimmadu leeyihiin alimaam ibn abilciz alxanafi imaamka sharxu taxaawiyaha iska leh wuxuu yidhi ama ashaksu lmucayan ruux gooni ah idaa qiila hal tashhaduuna anahu min ahli lwaciid haddii nala weydiiyo ruuxa hebel la yidhaah ma qiraysaan inuu ka mid yahay dadka waciidka iyo hanjabaadda iyo goodiga alle dadkii galay ma qiraysaan haddii nala yidhahda buuri wuxuu yidhi fa haada laa nashhadu calayhi ilaa biamrin tajuusu macahu shahaada arrinkaa ma qirayno ilaa inaan wax cad oon ku markhaati kici karnahayno mooye ma ku degdegayna buuri maxaa yeelay fa ina min acdami albaqyi an yushhada calaa mucayanin ana allaha laa xadgudubka iyo gardarrada kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid a inaad cid ku qirto oo aada ku xukunto inuusan ilaahay u dembi dhaafaynin oo u naxariisanaynin oo naarta uu ku waarayo xukunkaasi waxaa iskale gaalka geerida kadib buu yidhi markaasu wuxuu keenay xadiid abu daawuud uu soo saaray fii sunanihi oo uu ku keenay baabka la yidhahda baab annahyi can ilbaqyi wuu ku keenay xadiid abi hurayra wa abu hurayra wuxuu yidhi rasuulkaan maqlay sal lla alay wasalam oo leh kaana rajulaani fii bani israa'iila mutawaakiyayn laba nina waxaa jira reer bani israa'iil ah oo walaaloobay si walaalo u ahaa labada nin fa kaana axaduhumaa yudnib waalaakharu mujtahid sheekhana waa la maqlaya midkood labada nin ee walaalaha ah midna wuxuu ahaa nin dembi badan oo iska dembaaba oo dembiyada ka fiirsanin ninka labaadna wuxuu ahaa nin cibaadada ku dadaala nin dadaal badan oo cibaado badan oo khayr badan buu ahaa ninka labaadna wuxuu ahaa nin aan dembiba iska ilaalinoo dunuubta iska qastu ah labadaa nin waxay ahayd laba ninoo walaalo ahoo si uun xidhiir uga dhexeeyo kan marka cibaadada badan ee dadaalka badan ayaa wuxuu arkayaa kii kaloo dembi ku jiro u imaanaya markaasuu wuxuu leeyahay aqsir buu leeyahy warniya waxaan iska daa war dembigan ka gaabso war waxaan iska daa waa waaninaya markaasuu maalin maalmaha ka mid a ayuu wuxuu soo maray kii oo dembi ku jira markaasuu wuxuu yihi warniyaho ilaahay ka yaab war dembigan iska daa warniyaho ishagaaji wuu la taliyey kii wuxuu yidhi khallinii wa rabbii buu ku yidhi khallinii wa rabbii aniga rabbigana isu kaanadaa buuhi adiga ha abucifta calaya raqiiban maanaa la iisoo kaa diray buuri ani miyaad ilaaliye ii tahay oo la iisoo kaa diray sidaadaba anigiyo rabbigay dhexdanada ka bax buu yidhi sukaana daa farahayga qaad buu yaa ii soo qaadiri adiga hawlahayga faraha ka qaad hay farageline ha ii sheegin waxaygaan wadanaya sidii buu ku yidhi markaasuu ninkii wuxuu yidhi wallaahi laa yakfiru allahu laka aw laa yudkhiluka allahu aljanna walla inuusan ilaahay kuu dembi dhaafaynin jannadana ku gelinaynin buu allah tabaaraka wa tacaala labadii ninba naftu ka qaaday labadii nin waxay ku kulmeen alle agtiisa nin dadaal badan oo cibaado badan iyo nin dembi badan oo markii la waaniyey yidhi war ilaahay iyo aniga dhexdanada ka bax yaa iisoo kaa diray ilaahay agtiisa alla isugu tegay allah tabaaraka wa tacaala ninkii dadaalka badnaa ee cibaadada badnaa wuxuu ku yidhi akunta bii caaliman aniga miyaad howlahayga aqoon u lahayd aw kunta calaa maa fii yadii qaadiran mise waxaa gacantayda ku jiraad awood u lahayd ood adigu maamulaysa seed ku tidhi ilaahay u dembi dhaafi maayo una naxariisan maayo maadaa howlahayga hayay maadaa arrimahaygiiyo go-aankayga ka warhayay maadaa awooddu gacantaada ku jirta seed ku tidhi baa le allah tabaaraka wa tacaala markaasu wuxuu ku yidhi kii dembiilaha ahaa idhab fadkhul iljannata biraxmati buu alla yidhi kac tagoo naxariistayda jannada ku gal baa layidhi waa kii dembiilaha ahaa wa kii yidhi ilaahay kuu dembi dhaaf maayo kuuna naxariisan maayana alla wuxuu ku yidhi tabaaraka wa tacaala idhabuu bihi ila annaar kaxeeya oo naarta geliyaa layidhi war sheekhii dadaalka badnaa ee cibaadada badnaa ee dadka khayrka faraxayay xaggee wax ka soo galeen dhibku meeshuu kaga yimid wax weeyaan waa halkaa hawl uusan ahayn buu faraha la galay markaad leedahay hebel waa gaal ood xukumayso bimacnaa waxay ka dhigan tahay ilaahay una dembi dhaafi maayo una naxariisan maayo saasay ka dhigan tahay xukunkaasoo kale markaad qaadanayso waa inaad shahaado cad haysato caddayn rasmi ah ood xukunka ku qaadan karto waa inaad hayso ehelna adu taho ninkii qaadan lahaa aad tahay haddaadse laakiin aad ku fududaato waxaad dhici karaysa kaa aad sidaa tidhina inuu ilaahay jannada geeyood ku gardaran tahay adigana go-aankaa iyo xukunkaa inaad naarta ku gashaa dhici karaysa abu hurayra xadiiskaa markuu mariyey markuu sheegay kadib oo wariyey ayaa wuxuu yidhi waaladii nafsii biyadihi latakallama bikelimatin awbaqat dunyaahu wa aakhiratahu buui ilaahay baan ku dhaartee kelimo wuxuu ku hadlay buuhi aakhiradiisii iyo adduunkiisiiba halaagtay hebel ilaahay u naxariisan maayo jannana gelin maayo hadalkii fududaaye uu saa u yidhi baa aakhiradiisi iyo adduunkiisii baa baabi'isay marka xadiidku waa xadiid xasan ah ibn abilciz iyo sheekh albaani way taxsiininayaan wuxuu ku tusi marka masalada axkaamta dadka la xukumayaayo oo diintooda la xukumayo masale u baahan weeye taxadar fara badan inuu ruuxu ka yeesho oo uusan ku fududaan alimaamu albukhaari fii saxiixihi wuxuu ku baabeeyey baabun man akfara akhaahu bikayri ta'wiilin fahuwa kama qaal buuli ruuxii walaalkiisa muslimkaa gaalaysiiya isaga oo wuxuu u deliishanayo ta'wiil uusan jirin sida uu yidhi weeyaan fa huwa kamaa qaal waa siduu yidhi bimacnaa waa gaaloobayaa wa baab kaluu ka dambaysiiyoo kaa ka dambeeyo wuxuu yidhi man lam yara ikfaara man qaala dalika muta'awilan aw jaahilan ruuxii aqoon darro u geystay gaalaysiinta dadka ama waxoogaa shubha ku dhalatay oo ta'wiil u geeyey ciddii aan u arkin inuu sidaa ku gaaloobayo u cudur daartay labada baab mid wuxuu ku tusayaa ruuxii arrintaa ku gala isagoon ta'wiil haysanin inuu dhici karto inuu ku gaaloobo baabka kalena wuxuu ku tusayaa hadduu jaahil yahay ama ta'wiil ku galo inuu markaasi cudurdaar heli karo oo culimmada qaarkood u cudurdaareen markaasuu wuxuu keenay alimaam albukhaari caleyh raxmatullah axaadiista faraha badan ee nebiga ka sugan sal ly wasalam ee baabkaa ku soo aroortay ee nebigu uga digaya ummaddiisa in arrintaa lagu fududaado waxaa ka mid a maalan xadiidu abi hurayra oo nebigu yuhi sal ly wasalam idaa qaala arajulu liakhiihi yaa kaafir faqad baa'a bihi axaduhumaa ruuxu hadduu walaalkii ku yidhaahdo gaalkiiow labadooda midkood baa la noqonaya lafdi kale wuxuu leeyahay xadiisu bni cumar ayumaa rajulin qaala liakhiihi yaa kaafir faqad baa'a biha axaduhumaa ruux kasta oo walaalkii ku yidhaahda gaalkiiow labadooda midkood baa la noqonaya buu nebigu yuhi sal lay waslam xadiidu haabit ibnu daxaaq kadalika nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh walacnu lmu'mini ka qatlihi mu'min la lacnado waa dilkiisoo kale waman ramaa mu'minan bikufrin fa huwa ka qatlihi ruux mu'mina ruuxii gaalnimo ku ganana isagoo dilayoo kale uga dhigan yahay buu nebigu yuhi salawatu rabbi wasalaamu calayh lafdiga imaamu taxaawi uu soo saaray min xadiidi ibni cumar oo isaguna saxiixa ayaa wuxuu nebigu yuhi sal ly waslam idaa qaala arajulu liakhiihi yaa kaafir wajaba alkufru calaa axadihimaa hadduu ruuxu ku yidhaahdo walaalkii gaalkiiow gaalnimadu midkood bay korkiisa ku dhacaysaa gaalnimadu midkood bay korkiisa ku dhacaysaa maxaa laga wadaa kan aad gaalka ku tidhi hadduu gaal yahay oo istaahilo xukunkaas isagii baa gaaloobay hadduusan istaahilin gaalnimadu meel dhici mayse aday dib kuugu soo noqon laakiin meel cidlaa inay iska aaddo ma dhici karto ama kaad ku tiri baad saad sheegtay noqon hadduu noqon waayo ood khaldantay ood adigu aad gaftay aday dib kuugu soo noqonaysaa xadiidku sidaasuu tilmaamaya kadalika lafdiga imaamu taxaawi bisnaadin saxiix uu ku soo saaray sharxu mushkil aathaar wuxuu yidhi nebigu sal lla alay waslam hadduu ninku ku yidhaahdo ruux gaalkiiow midkood baa gaaloobaya fain kaana fain kaana aladii qiila kaafirun kadalika fahuwa kamaa qaal ruuxii lagu yidhi gaal hadduu gaal yahayoo sidaa uu sheegay u yahay da waasuu sheegay hadduusan ahaynna faqad baa'a alaaakharu bilkufri gaalnimadii waxaa la noqday kii kale kii xukunka gaadhay oo hadalka sheegay baa gaalnimadii la noqonaya axaadiis fara badan oo macnahaas xadiid abi dar baa sidoo kale macnaha ku tusaya oo nebigu sal lla lay slam aada uga digay marka gaal weeye mas'alo fudud ma aha xadiidu xudayfat bn alyamaan baa wuxuu ku tusayaa sidoo kale oo uu soo saaray alimaamu اطaxaawi fi mushkil اaaaar abu yacla bukhaari fii taariikhihi bazaar sanadkiisuna waa xasan xadiidka xasan ligayrihi waye wuxuu nebigu yihi sal lay slam ina mima atakhawafu calaykum larajula waxa aan aada idinka baqayo waxaa ka mid a nin qara'a alqur'aana oo qur-aanka akhriyey oo bartay xataa idaa ru'yat calayhi bahjatuhu qur-aanka quruxdiisii iyo dhalaalkiisii iftiinkiisii markii lagu arkay oo salaaxiyo ninkii qur-aanku yaqaanaa diintii buu yaqaanaa wanaaggii markuu ka muuqday wa kaana rid-an lilislaam nin islaamka difaacana uu noqday ayaa acarahu ilaa maa shaa waa simbirraxdayo waa khaldamay wansalakha minhu diintiibuu ka siibtay wa nabadahu waraa'a dahrihi diintiibuu dhabarkiisa ka tuuray waa ka dhaqaaqay wa kharaja calaa jaarihi bisayf dadkii dariskiisa ahaa ee muslimiinta la ahaa buu seef kula soo baxay dadkiibuu kusoo jeedsaday markuu xukumay kadib buu iyagii dib isugu soo laaboo kusoo jeedsaday markaasaa waxaan waramaahu bishirki seef markuu dadkii kula soo jeedsado dagaal kula soo jeedsadee dadkii walaalihii ahaa ee shalay ay masaajid ku wada jireen ee muslimiinta wada ahaayeen ayuu seeftii kula soo jeedsaday markuu kula soo jeedsaday waramaahu bishirki gaalnimona waa ku xukumay gaalnimona waa xukumay dhiigoodina waa banaystay waxaan yidhi buuhi haddaan xudayfe ahay nabigaan weydiiyey sal lla lay wasalam waxaan yaa rasuul allah ayuhumaa wlaa bishirki almarmiyu aw irraami baan yidhi buui rasuul ilaahay labadooda keebaa gaalnimo ku awlaysan ma midka xukunka gaadhay ee hadalka tuuray mise ka lagu tuuray kan la xukumay miyaa gaalnimada ku awlaysanoo ku dhow mise gaalnimada waxaa uga dhow kan xukunka gaadhay ee hadalka tuuray ee xukumay kadibna dhiiggiisa bannaystay labadaa keebaa gaalnimo u dhowaanay buuhi rasuul ilaahi markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam laa bal iraami midka gaalnimada tuuree xukumay seeftana qaatee dhiigga bannaystay kaasaa gaalnimada uga dhow kan uu xukumahayo dhiiggiisa uu bannaysanaya labadooda kanaa gaalnimada u dhow buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiidu xudayfata bn alyamaan wuxuu ku tusayaa marka inaad si fudud axkaamta noocaasa u qaadataay inay keeni karto halis gelin karto diintaada aakhiradaada ka halis gelin karayso adiga laf ahaantaadii ay dhici karto inay diintaba kaa saarto adiga laf ahaantaadii ay dhici karto inay diinta kaa saarto maxaa yeeley masaladuna masalo fudud ma aha haddaadan shuruudeedii iyo dawaabideedii iyo taxadarkeedii aadan qaadanin adoo xamaasaysan oo ordahaya oo dadaalaya oo diin u nusree isleh oo muxuu ahaaye diinta u hiili isleh baa dhici karaysa inaad god ku dhacdo khaasatan markaadan ehel u ahayno dadkii axkaamtan qaadan lahaa markaadan ahayn sidaas wey masaladu xadiidku shaahid buu leeyahay uu xasan ku noqonayo saa oo xadiidu mucaadi bnu jabal cinda abaraani fi lkabiir ayuu xadiidku xasan ku noqonaya alimaamu taxaawi caleyh raxmat ullah axaadiistaa markuu soo guuriyey kadib ayuu hadal aada u qiimo badan yidhi fii kitaabi mushkil aaaar oo xadiista ku sharxayo wuxuu leeyahay waxaan u fiirsannay buu ihi axaadiistaa nebiga ka sugan ee ka hadlaysa arrimahaas annagoo markaa doonayna bal muraadka iyo ujeeddada nebigu uu ka lahaa inaan gaadhno waan u fiirsannay buu yidhi markaasaa waxaan hellay buu yidhi oo noo soo baxday buu yidhi ruuxa walaalkii oo muslima ku yidhaahda gaal yahow kaasina uusan gaal ahayn iimaankii uu kaasi ku sugnaa buu gaalnimo ku sheegay iimaanka ood gaalnimo ku sheegtana waa gaalnimo iimaan iyo dadkiisii oo tidhaahda iimaankaasi iimaan meehe waa gaalnimo ood iimaankii gaalnimo ka dhigtood kufri ka dhigto waa kufri buuri sidaasuu mariyey wuxuuna keenoo soo deliishada aayaddii qur-aanka ahayd waman yakfur biliimaani faqad xabita camaluhu huwa fi laakhirati min alkhaasiriin iimaanka ruuxii ku kufriya oo iimaankii kufri ka dhiga ama kufrigii iimaankii sima ama kufriga iimaanka ka doortahay camalkiisu waa baaba-ay marka meel iimaan iyo dad ahlul iimaan ah markaad meeshii iimaankana gaal ka dhigtood ku xukunto gaalnimo kii iimaanka lahaana aad gaalnimo ku xukunto waxaad ka dhigtay iimaankiibaad kufri ka dhigtay wabittaali camalkaagu waa baaba-aya saasaa macnaha laga wadaayo macnaha wuxuu tilmaamayaa mas'aladu waxay noqon kartaa arrimaha keeni kara ruuxu inuu islaamnimadaba kaga bixi karayo macnahaasuu tilmaamayaa markaasu wuxuu leeyahay macnaha ugu wanaagsan ee axaadiistaa lagu fasiro ee aan anigu dul istaagay waa kaasuu leeyahy alimaam taxaawi caleyh raxmat ullah arrintu inay halista waxaa ku tusaya oo ay khatar tahay saxaabada ridwaanullaahi calayhim mowqifkoodii ay iska taageen nimanka la yidhaahdo khawaarijta oo nusuus cadcad ay ku soo aroortay daahirkeedana laga fahmayo inay islaamnimada ka baxeen nusuustaasi nimankay ku soo aroortee saxaabadu la dagaalameen oo cali bni abi taalib la dagaalamay oo saxaabadu la dagaalameen oo calaamadihii nebigu bixiyey ay ka heleen khawaarijta noocaasa saxaabadu ridwaanullaahi calayhim oo cali ugu horreeya way gaalaysiin waayeen gaalaysiintooda way ka warwareegeen siduu le shekhulislaam ibnu taymiya saxaabada jumhuurtoodu ma qabin khawaarijtu inay gaala yihiin khawaarij maxaa soo aroorayoo laga yidhi balu fiirsada hadallada nabiga ka soo arooray sal lay slm nimankaa ay saxaabadu ka taxadarayaan gaalaysiintooda muxuu nebigu ka yidhi sal lay wasalam nebigu muxuu yidhi mar yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min aramiya diinkiiyo islaamnimaday ka dhex baxayaan sida leebka iyo shayga la ganay uu uga dhex baxayo meeshii lagu ganay leeb aad gantay ood meed ku shiishtay leebkuso intuu meesha ka dhaco kama dhex duso sidaasoo kale islaamnimada uga dhex dusayaan uga dhexbaxayaan buu nabigu sal lay waslam markaasaa wuxuu yidhi fayanduru raami ilaa sahmihi leebkaagii baad fiirin ilaa naslihi birta leebka ku jirtaad fiirin ilaa risaafihi ushii baad fiirinoo meeshii uu birtu galaysay ah birta afka ah usha meeshay ka gashaa la yidhaahdaa waxaad fiirini fayatamaaraa fi lfuuqati saad u soo wado shaygii leebku ku dhacay ee uu ka dhex dusay wax raad ah kagama tegin birta haddaad fiiriso wax raad iyo dhacaan kuma yaallo meesha baarimaha leebka haddaad fiiriso wax dhacaana ma leh usha haddaad fiiriso wax dhacaan iyo raad kuma yaallo meesha ugu dambayso oo xadhigga iyo leebku iska qabtaan meeshaasaad fiirin markaasaad shakinaysaa talow wax ma ku hadheen mise iyada lafteeda wax raada kuma hadhin waa meeshii ugu dambaysay leebka waay yacni shaygiibuu ka dhex baxay si xooguuna uga dhex baxay wax raadana kagama tegin waxay ka dhex baxeen miy saa uga dhex baxeen oon waxba ayna kaga tegin waa islaamnimadii iyo diintii waay saasuu nebigu sal lay slm war nimankii nebigu sidaas yidhi saxaabadu inay yidhaahdaan waa gaaloo diinta waa ka baxeen waa ka gaabsadeen naskaa cad baana ku soo arooray mar kale nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam oo xadiistiisa uu ku yidhi yacni laa yarjicuuna xataa yartadda calaa fuuqihi diinkay saa uga dhex baxeen kuma soo noqon karaanoo dib ugu soo noqon maayaan mar kale wuxuu yidhi laa yujaawisu iimaanuhum xanaajiruhum iimaankoodu ma dhaafayo kalxamaha uma dhaafayo halkaa hunguriga ah iimaankoodii iyo diintoodu ma dhaafsiisna fahamkoodu ma dhaafsiisna mar kale nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam sharu lkhalqi waalkhaliiqa intuu ilaahay abuuray ee makhluuq uu sameeyey bay ugu shar badan yihin waa nebiga sal lla alay waslam ma aha sheekh ma aha qaalli ma ah waa rasuulullaahi waxa axkaamtan iyo hadalladan ay ka socdaan mar kale nebigu wuxu uhi sal lay waslam lain adraktuhum laaqtulannahum qatla caad haddaan gaadho nimankaasi xilligay soo bixi doonaan waxaan u layn doonaa sida ree caad ilaahay u baabi'iyoo kale saasoo kale u baabi'in doonaa haddii wakhtigooda aan gaadho oo alla igu simo anaa baabi'in doona buu nebi uri sal lay wasalam haddana saxaabadii waa gaalaysiin waayeen mar kale rasuulku wuxuu ka yidhi sal lay wasalam alkhawaariju kilaabu ahli nnaar inta naarta geli doonta eydoodu waa khawaarijta buu nebi uri sal lay wasalam ahlu naarka eydoodu waa khawaarijta saxaabadii ridwaanullaahi calayhim nimanka hadalladaasi ku dhacahayaan gaalaysiintooda waa ku fududaan waaye mar kale nebigu wuxuu uhi sal lay wasalam tuubaa liman qatalahum wa qataluuhu janno iyo geeddeeda iyo barwaaqadeeda waxaa iska leh nin ay khawaariji dishay ama khawaarija dilay nin laayey ama ay dileen kaasaa janno iska leh mar kale nebigu wuxu uhi sal lay wasalam yadcuuna ilaa kitaabi illaahi walaysuu min allahi fii shay kitaab ilaahay bay dadka ugu yeedhahayaan laakiin xagga ilaahay waxay ka haystaan ma jiro waxba ma haystaan faman qaatalahum kaana wlaa biاllaahi minhum ciddii la dagaalamtaa ilaahay iyaga ka xigta oo allah tabaaraka wa tacaala xaggiisii xaqa ka xigta nimankii intaasoo hadal laga yidhi mar kale rasuulku wuxu uhi sal lay waslam yas'aluuna kitaab allahi wahum acdaa'uhu dadka waxay warsanayaan kitaab ilaahay ha la qaato isagaasay ku dagaalamayaan magaciisa kitaabka ilaahayna cadow bay u yihiin waxaan ka wadaa nimanka intaasoo hadal ah oo cadcad rasuulku sal lay wasalam ka jeediyey cali inuu la dagaalami doonana uu sii sheegay markii lala dagaalamana astaamo uu nebigu ku sheegay iyo nin calaamad leh in lagu dhex arki doono saxaabadii la dagaalantay oo cali ka mid ahaa oo calaamadii ku aragtay oo ninkii astaanta lahaa ku dhex arkay raggii la laayey haddana maca daalika dadkii nooca ahaa asxaabu rasuulillaah ee nusuustaa cadcad ku soo aroortay inay gaalaysiiyaan waa ka gaabsadeen jumhuurta saxaabadu xoogaa arrintaasi waa ku degdegi waayeen war markay tahay firqo mucayan ah oo nusuustani ku soo aroortay fuqahadii saxaabada iyo culimmadiisii inay aada uga taxadaraan adiga oon faqiihna ahayn laga yaaba caalimna inaadan ahayn ruuxa aada xukumaysana inaadan nusuus cadcadoo isaga shakhsiyan ku soo arooray aadan haynin laakiin qadiyadu ay tahay nusuus caama iyo ijtihaadaad mas'aladaasi mas'alo nin aakhare iyo ilaahay wax ka rabaaye oo ku dhiirada ma aha mas'alo ruuxa qaadanayaaye aada u taxadaro dhinacyo badan wax ka fiiriyo laftiisa mar ku noqdo mar miisaan uu saaro marba dhinac ka rogo mas'alo uu aada u taxadaro weeye ruuxa garanaya yaqaan masalada noocaasoo kalea marka weeyaan masalada aan ka hadlayno una baahan ruuxa muslimka inuu culayskeeda dareemo saas daraaddeed baa sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu ku tilmaamay ahlulbidaca inay ka mid tahay usuushooda iyo dhaqankooda inay muxuu ahaayey ay dadka intay qawaacid dejiyaan ayagu qawaaciddiina dadka ku gaalaysiiyaan laakiin ahlu sunnuhu xataa dadka gaalaysiinaya iyaga inay u helaan wax cad ay ku gaalaysiiyaan mooye iskama gaalaysiiyaan khawaarij waxay qabtay inay saxaabadu gaala yihiin cali inuu gaaloobay raggii odayaashaha ee nebiga ardadiisa inay gaaloobeen bay qabeen laakiin saxaabadu ma dhihin maadaama ayna gaalaysiiyeen innaguna aan iyaga gaalaysiino lanna gaalaysiintu ma aha masalo un laysku garaaca ma aha wax laysaga aargoostana ma aha yani wuu igaalaysiiye isagaa gaal ah wuu igaalaysi soo maha aleelaha anugu gaal mahi adaa gaal ah ma aha waxyaala laysaga aargoosto oo laysku ciqaaba ma aha masaladan waa masale axkaam ah oo u baahan cidda aad saarayso inuu yahay ciddii lahayd xukunkan ee mudnayd cidda qaadanaysana ay tahay ciddii xukunkaa qaadan lahayd wabittaali waxyaalaha laga maarmaarka inoo soo socda waxaa ka mid a cidda cid muslim a gaalaysiinayso xukumaysahay maxay shuruudee bay leedahay waa ruux noocee u eg ruuxa la gaalaysiinaysa waa ruux noocee u eg gaalnimadu sax waa xukum sharci ah ruuxu intuu islaam ahaa buu diinta ka bixi karaa hadal buu kaga bixi karaa ficil uu sameeyey buu kaga bixi karaa wuxuu ictiqaadiyey buu kaga bixi karaa kullu daalika way keeni karaan ruuxa inay diintiisu burto waa salaad kuu xidhan oo kaleeto ayadoo salaaddu kuu xidhan tahay hadday neefi kaa timaado ma salaad baa kuu xidhan adoo weyse qaba hadday neefi kaa timaado soose waysadaadii ma burin adoo salaad ku jiro haddaad iska hadashood sheekayso salaadaadii sooma burin islaamku wax buriyuu leeyahy wax la yidhaahdo anugu islaam baa weligiiba iskaha waxaan doonana waan samayn mana gaaloobahayo ma jirto muslimku waa mabda mabda'aas islaamnimadu waa mabda ruux uu qaadan laakiin wax jabiyaa jira wixii hadduu ruuxu la yimaadana waxaa jira qaab loo maro iyo usluub loo maro xukumka la xukumayo yaa qaadan kara cideese xukumkaasi ku dhacaya masaa-ishee markuu ku dhaco buu xukumkaasi imaan karaa waa barnaamij u baahan in muxuu ahay aad aad garanayso waxaa ka mid a marka usuusha ahlusunna waljamaaca oo laga soo gaadhay saxaabadii iyo salafkii nusuustana laga fahmayo waxaa ka mid a altafriiq bayna atakfiir اlmuطlaq wa takfiir اlmucayan in la kala qaado gaalaysiinta caamka ah iyo gaalaysiinta shaksiga la gaalaysiinayo gaalaysiinta caamka wax waaye ee mutlaqee sii daysan wax weeyaan inaad tidhaahdo ruuxii waxaa sameeyo waa gaaloobaya waxaasi waa gaalnimo waa hadal caam ah oon shaksi gooniya markaa aadan xukumaynin ruuxii ilaahay cid aan ahayn baryo waa gaaloobaya ruuxii sanam u sujuudo waa gaaloobayaa ruuxii salaada ka taga waa gaaloobayaa salaadoo laga tago waa gaalnimo alla cid aan ahaynoo la baryo waa gaalnimo cid aan alla ahaynoo loo sujuudo waa gaalnimo waa hadal caam ah oon ruux gooniya markaa ku soconin taasi waxaa la yidhaahdaa altakfiiru lmulaq baa la yidhahdaa takfiirka mulaqa keliya wuxuu u baahan yahay markaad qaabkaa u hadlayso ama wax u sheegayso wuxuu u baahan yahay oo keliya inaad hesho daliil iyo nas ku tusaya waxa aad gaalnimada ku sheegtay inuu gaalnimo yahay qur-aanku wuxuu sheegay ruuxii ilaahay cidan ahayn barya inuu gaal yahay waa gaal baa dhihi wuxuu sheegay ciddii alla cidaan ahayn u sujuuddo waa gaal nusuustu waxay sheegtay salaada ruuxii ka taga waa gaal waxay sheegtay sakada ruuxii inkiro waa gaal xajka ruuxii diido inkiro waa gaal sax laakiin hebel waa gaal miyaa tidhi ya hebel waa gaal weli maada dhihin waa xukmu lmucayan baa la yidhahda takfiir lmucayan baa la yidhahda labada masale marka waa la kala qaadaa middan hore way ka fududdahay midda dambe midda dambe oo ah ruuxii shaygaasi ku dhacay markay noqoto in lafihiisiiyo isaga la xukumo shuruud intaa ka badan iyo taxadar intaa ka badan bay u baahan doontaa labadaa qadiyadood in la kala qaado waxaa ka mid a usuul ahlisunna waljamacay ka mid tahay oo takfiirka mutlaqa waxaa la yidhaahdaa inaad kufriga ku xukuntiyo gaalnimada hadalka laftiisa ficilka laftiisa ictiqaadka laftiisa markaa uu daliilku ku tusay inuu diinta ka baxsan yahay inaad xukuntaa la yidhahda amaa xukmun mucayanka waxaa la yidhahdaa inaad ruuxa laftiisii xukunto inuu islaamka ka baxay goormaad xukumi kartaa shuruudii markii la helo lagu gaalaysiin lahay wixii gaalnimadiisa hor istaagi lahay iyo mawaanicdiina ay meesha ka baxdo saas daraaddeed baa shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah hadalladiisa waxaa ka mid a wa kuntu ubayinu lahum waxaan in badan dadka u caddayn jiray buuri hadallada salafka iyo a'immada laga soo guuriyey oo inay itlaaqaan gaalnimada sida maalan ruuxii sidaa yidhahda waa gaalnimo waa xaq buuri laakiin waxaa waajiba buu yidhi altafriiq bayna aliطlaaq waaltacyiin buuri in la kala qaado hadalku markuu sidaa caam u yahay iyo markii ruux gooniya la xukumayo in la kala qaado oo la kala saaro waana masaladii ugu horraysay ummaddu ay ku muranta buuri oo masaa'il usuul ilkibaar ka mida waa mas'alat lwaciid buuri maalan tusaale wuxuu u soo qaatay ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naaran wasayaslowna saciira kuwa agoonta xoolaheeda xaqdarrada ku cunaya waxa ay cunayaan naar bay calooshooda gelinayaan naarna way geli doonaan waxaad dhihi marka ruuxii agoonta xoolaheeda cunaayay naar buu gelayaa ayib faarax oo ina maxamed ah iyo agoonta xoolaheedii cunay ma dhihi kartaa faarax oo ina maxamed ah agoonta xoolaheediibuu cunay ahli naar baa tahay ma dhihi kartaa hadda weli aayad qur-aanaad haysaa agoonta xoolaheeda ruuxii xaqdarro ku cuna waa ahlu naar waad haysaa ninkanna inuu agoonta xoolaheedii xaqdarro ku cunayna waad haysaa ma dhihi kartaa hebel maadaama agoon xoolaheeda uu cunay aayadduna kutusayso waa ahlu naar ma xukumi kartaa farqi baa u dhexeeya hebel markaad xukumayso oo dembiga galayna waa mas'alo dembiga laf ahaantiisa markaad xukumaysana waa mas'alo markuu aada xukumayso wuxuu sameeyey saax naartaa lagu galaa isaga lafahaantiisa markaad xukumayso ma dhihi kartid naartuu gelayaa mana jasmin kartid maxaa yeeley waxaa dhici karaysa ruuxani inuu toobad keenaa dhici karta waxaa dhici karaysa ruuxani inuu xasanaad kale leeyahaa dhici karta waxaa dhici karaysa masaa'ib intuu ilaahay ku rido inuu ugu dembi dhaafo waxaa dhici karaysa inuu alle iska cafiyo laakiin dembiga uu galay ilaa wa ilaaba naar buu ku gelaya maya marka waciidka caamka ah iyo xukumka caamka iyo shaksiga xukumkiisa la saarayaaye sharcan waa kala duwan yahay mar kale wuxuu u daliishaday shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah hadalkiisa waa dhammaystiri lahayn oo hadal dheer weeye laakiin wakhtigaan ii saamaxayna mar kale wuxuu u daliishaday masaladaa iyada shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah xadiidka fii saxiixi albukhaari ku yaalla min xadiidi cumar ibn khadaab radi allahu canhu nin ayaa wakhtigii nebiga sal ly wasalam magaciisa waxaa la dhihi jiray cabdullaahi waxaana naanaysi lagu naanaysi jiray ximaar magaciisa cabdullahi baa la dhihi jiray naanaystiisana ximaar ximaarku waa dameer ayb wa kaana yudxiku nabiya sal lay wasalam ninkaasi nebigu ka qoslin jiray nin nebiga ka qosliyuu ahaan jiray wa kaana nebiyu sal lay slam qad jaladahu fi sharaab cabitaanka khamrada ayuu dhowr goor nebigu ku jeedlay nin khamrada cab buu ahaa isagoo khamro cabsan baa la keenay waa la jeedlay waa la karbaashay mar kale haddana isagoo khamradii cabsan la keena waa la karbaashay mar saddexaad baa la keena waa la karbaashay nin khamrada cabo haddana la jeedlu ah maalin maalmaha ka mid a marka la keenay markaasuu nebigu amray oo yidhi ha la jeedlo waa la jeedlay jadalkii markii nala dhacay oo la karbaashay ayaa nin raggii meesha joogay ka mid ah wuxuu yidhi allaahumma lcanhu maa akara maa yu'taa bihi buui lacnad ilaahay ha ku dhacdee war waxaan inta la keenahaye khamro uun lagu keenayo fara badana soo isma waansado oo wax ma qaato oo wax ma fahmo oo lacnad ilaahay kugu dhacday war waxaaniso badana inta la keenahayo oon loo keenahayo isagoo la jeed lahay sidaasuu ku yidhi markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi sal lay waslam ha lacnadin ha lacnadin lacnadda ka daa maxaa yeelay wuxuu rasuulku yihi fawallah maa calimtu ilaa annahu yuxibu allaha warasuulahu kuma ogi buu nebi sal lay waslam ilaa inuu ilaaha iyo rasuulkiisa jecel yahay mooye wax kale kuma ogibu ninku ilaah iyo rasuulkiisu jecel yahay lacnadda ka daa adugu de nin khamro caba intaasoo goor khamro lagu jeedlay ilaaha iyo rasuulkiisu jecel yahay ma lagaa dhaadhicin laha ati khamroba haba dhowr goor baaba la jeedlay nebigu wuxuu sal lay sl lacnadda ka daa ilaah iyo rasuulkiisu jecel yahay u fiirso nebiga ninka khamrada cabbaye dhowr goor lagu jeedlay u diidan in la lacnado maxaa ka sugan waxaa ka sugan inuu nebigu lacnaday khamrada toban khamrada xidhiir lale buu lacnaday wuxuu lacnaday khamrada lafteeda caasirka khamrada miira ee hagaajiye warshadda leh waa lacnaday muctasirka loo miirayo ee loo hagaajinayo waa lacnaday midka cabbaya waa lacnaday midka u hagaajinaya siinaya waraabinaya u adeegahaya waa lacnaday midka xambaarsanee khamrada qaadaya waa lacnaday midka xamrada khamrada loo sii wadee loo xambaarsan yahay waa lacnaday midka gadaya ka ganacsanaya waa lacnaday midka soo iibsanaya ee la soo wareegaya waa lacnaday midka intuu iibiye lacagteeda cunayana waa lacnaday toban khamrada xidhir lale buu nabigu lacnaday salawatu rabbi wasalaamu calayh u fiirsa marka khamriyo cabka yaa lacnaday soo nabigu ma lacnadin ninkii isagoo khamro cabbay la keenayo dhowr goor la jeedlayna ninkii lacnaday buu u diiday wuxuu yidhi ha lacnadin wade rasuul ilaahi oo adaaba lacnadaye annaga inaan lacnadno maxaad noogu diiday nebigu lacnadiisu waa caam ninkan uu saxaabigu lacnadayna waa arrin khaasoo shaksi ku saabsan shaksiga inuu waciidku ku dabaqmo shuruud bay u baahan tahay laakiin si caam ah khamriyacab waa malcuun khamradu waa lacnad sida waa dhihi kartaa hebel khamraduu cabayoo waa malcuun laakiin inaad tidhaahdo masalo fudud maaha maxay kutusi marka in la kala qaado ashkhaasta marka la xukumayo dembiga galay iyo dembiga laf ahaantiisii marka la xukumayo laba mas'aloo kala gedisan waya cinda ahlisunna waljamaca kalena fudud marka la xukumayo shaksiga marka la xukumayo taxadarku waa badan yahay is-ilaalintu waa farabadanta shuruudu waa adagta waa in aada loo taxadaro waay usuul ahlisunna waljamaca ayay ka mid tahay masaladaas asalkuna waxa waaye sida sheekh islam ibn taymiya caleyh raxmatullah uu taqriirinayo asalku waxa weeye islaamku ruuxu markuu islaamka soo gelayo waxa uu islaamka ku soo geli karo waa la fududeeyaa wax yar oo ku tusaya ruuxan inuu islaamay haddii la helo oo qariine iyo calaamo ah islaamnimadii baa loo sugayaa islaamnimadii baa loo sugayaa laakiin islaamnimada ka saarideeda markay noqoto shareecadu waa adkaysay soo geliddana way fududaysay ka saariddana way adkaysay laba baab way marka ka saariddu waa baab adag laakiin soo gelidda calaamad haddii la helo ruuxan inuu islaamay islaamnimadii waa loo sugi kelimuu ku dhawaaqay ficil buu sameeyey muxuu ahaayey waa la sugi waa midda uu leeyahay sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah man habata iimaanuhu biyaqiin lam yazal dalika canhu bishak ruuxii islaamnimadiisu yaqiin ku sugnaato oo inuu muslim yahay yaqiin loo og yahay shaki laga shakiyey iimaankiisa iyo islaamnimadiisa kuma burto lanna qaacidadii bay markuu fadhidaayo alyaqiinu laa yazuulu bishaki waay ruuxani waa muslim waa tukanahayey waa cibaadaysanayey masaajidkuu ku jiray waa shahaadanayey jamaacada muslimiintuu ku dhex jira islaamnimadiisa waa la hayaa marka inuu islaamnimada ka baxay waxay u baahan tahay yaqiin u dhiganta taasoo kale xaqiiqo aan shaki ku jirin waa in la helo oo markaa lagu gaalaysin karo laakiin yaqiin baa loo hayay inuu muslim yahay shaki baa dhacay ma gaaloobay mise weli waa muslim shakigaasi meesha kuma jiro waxba laga soo qaadi maayo asalku waa inuu muslim ahaa waa in wax cad loo helo oo markaa uu ku gaaloobayo uu diinta kaga baxay taas way macnaha qaacidada rasmiga taa iyada ayb shuruudda markaan u nimaadno iyadoo waqtigu yar yahay masaladuna masalo guda weyn ay tahay laakiin wax yar umaan ka tiltilmaamaya shuruudda waxaa ka mid ruuxa ku dhacay shay islaamnimada lagaga bixi karo ha la xukumo markay noqoto isaga lafahaantiisa wuxuu sameeyey wuxuu ku hadlay iyo khaladka kama hadlayo marka isaga lafahaantiisa la xukumayo shuruudda waxaa ka mida kow ruuxa xukumayaay waa inuu yahay ruux mujtahid ah aqoon leh garanaya masaa-ishan shuruudii garanaya axkaamtii garanaya ruux ehel u ah inuu axkaamtan qaadan karo waa inuu yahay hadduusan ehel u ahayn oo jaahil yahay ama iska daalibulcilmi aan aqoontaa gaadhsiisnayn uu yahay oo mas'aladaa uu xukumo xukunkiisuna waa baatil naartuuna ku galayaa laftiisu la-anna ehelkeedii maaha dadkeediina maaha ninkii iska lahaana ma ah caalim waxay u baahan tahay naskan caamka ee qur-aanka ku yimi ama sunnada ku yimi ruuxan dadkii gelayay ka mid ma yahay mise ka mid maaha waa masle ijtihaadiya waay waaqica ruuxani uu ku nool yahay see u eg yahay dadkii jahliga loogu cudurdaari lahaa ma yahay mise ma aha su-aalo fara badanoo nin caalimi ka jawaabi karo kadibna xukunka saamayn ku yeelanaya baa masalada ku jira naskii kutusaya caamka ahaa markii laga yimaado waaqicu ijtihaad buu u baahan yahay shaksiga xukumkiisu taxqiiqulmanaad bay leedahay usuuliyiinto waa masale ijtihaadi ah waay ninka xukumka qaadanayaayo waa inuu yahay ciddii shareecadu siisay inuu axkaamta noocaasa gaadhi karo hadduu yahay jaahil baabkaana uu galo xukumkiisana waxba kama jiro waxa ka dhashay ee dhiigga lagu bannaystayna waxba kama jiro asagaana naar ku galaya nebigeenna wuxuu ihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka uu soo saaray alimaam arbacadu ay soo saareen waxaa saxiixiyey xaakim ibn cabdilhaadi ibnu mulaqin iyo sheekh albani bimajmuuci turuqihi buu ku saxiixiyey wuxuu nabigu uri sal ly slm xadiidu burayda waay alqudaatu alaaatun dadka wax xukumaaya waa saddex dadka wax xukuma ama dhiig ha xukumo ama diin ha xukumo ama dalaaq ha xukumo ama nikaax hakumo ha xukumo xaakimka qaadligii xukumka qaadanaya waa saddex ruux laba naartay galayaan midna jannaduu galaya ka koowaadi waxa weye rajulun carafa alxaqa faqadaa bihi fahuwa fi ljanna nin xaqii gartay oo caalim oo garanaya xaqiina xukumay jannaduu galaya ruux gaalooboo islaamka ka baxay cilmigeediina aada leedahay aqoonteediina aada leedahay aqoontiina aada marisay aada xukuntay mudanna ruuxa noocaasoo kaleeta ajir baad ka helay leanna aqoonteedii iyo cilmigeedii baad leedahay ninkii shareecadu ugu talagashay baad tahay ehel baad u tahay ka labaadi waxa weeye rajulun carafa alxaqa falam yaqdi bihi wajaara fi lxukmi fahuwa fi nnaar nin aan xaqa gartay laakiin xaqii isagoo garanaya garab maray axkaam dulmi ana qaatay xaqii uu garanayana iska indhatiroo ka leexday garta iyo xugunkana meel qalloocan mariyey kaasi naartuu galaya ka labaadee naarta galaya waxa weye rajulun lam yacrif ilxaqa ninaan xaqiiba garanayniba kitaab ma yaqaano oo sunno ma yaqaano oo usuushii sunnada ma yaqaano oo meeluu wax u raadin ma yaqaano oo waaqican kuma ijtihaadi karo oo shuruudii ma garanayo waa iska ijtihaaday oo intuu iska qasbaday buu xukunka saaray gaal baa tahay wuxuu ku xijiyey dhiiggiisiibuu banaysto waa dilay wuxuu ku xijiyey xoolihiisiibuu xaqdarro ku qaatay intaasoo axkaama buu kala dhaliyey hadduuba xukunka qaatay isagoo jaahil ah nebigu wuxuu uhi sal lla alay wasalam waa ahlu naar waa hee waa ahlu naar deesh lama dhihin hadduu xukunka saxo iyo hadduu khaldo hadduu saxana waa sax hadduu khaldana naar buu ku gelayaa laakiin waxaa la yidhi laba gooroba waa ahlu naar muxuu ku noqday wuxuu ku noqday hadduu saxo uun nasiibka unba uu u dhacay mooye wuu iska nasiibka uun sagaaro uun tuuryo la kulantay mooye laakiin xukumkani ninkii lahaa ee qaadan lahaa ma aha saas daraaddeed baa waxaan leeyahay dadka maanta axkaamta qaadanaya dadka gaalaysiinaya xukunka soo saaraya laga yaaba inay fulin ku daraan intooda badan culimmona ma aha mujtahidiinna ma aha dadkii lahaana ma aha waa dad qasbanayoo leedafuulaya waay in badanoo iyaga ka midana haddaasan ilaahay faraj kale u furin khatar bay ku jiraan waxaad arkaysaa wiil yar oo dhallinyaro ah aqoon ma leh wax badanay uma bilowna meeluu masale ka raadiyo ma yaqaano shuruud iyo qawaacid badan ma yaqaano khalaas axkaamtii cali bni abi aalib iyo cumar iyo cumaan iyo ka baqeen asagu waxa wey waa jiiraya waa dardaraya danka ma leh waana fulinahayaa warnimayarsaa waxu jiraan wax walba waa lumeen waxaa ka mid a nimanka la yidhaahdo takfiirka ama atakfiir alhijra horey loo dhihi jiray soomaaliyana takfiirka loo yaqaano ee waxaan iyaga ahaynba inay gaala yihiin rumaysan waa khawaarij waxaan ururkooda ku jirin waa gaalo maaha qolyahan dagaalama ma aha qolka takfiir la yidhahdo waa qolyahan dagaalamo caalamka ee ururadan islaamiga ah ee dagaalama in badan oo ka mid a iyadana iyagana waxaa ku jirta nasca takfiiriya ku jirta khaasatan wixii ama ururka la yidhaahdo qaacida xubinka ah ama afkaarta alqaacida taqliidiya oo jila oo isku daya say yeelaan inuu yeelo ninkaasi afkaartii khawaarijta iyo takfiirka ku jira leanna waxa weye masalada marka dib loo dabagalo alqaacida nimanka la yidhaahdo ama ururka la yidhaahdo ee dagaalamaya asalkiisu afkaartiisu waxay ka soo jeedaa jamaaco loo yaqaano jamaacat aljihaadi alislaami oo masar ka timid waay aljamaca alislaamiya fii masr bay ka inshiqaaqeen nimankaasi waa nimankii masar ka dagaalami jiray oo masar ka jiray kadibna dagaalkii afghanistan ee ruushka lagula dagaalamayay bay wareegeenoo u wareegeen afghanistan afghanistan markay tageen waxay ka samaysteen goobo iyo mucaskaraad tababar meeshii markay tageenna halkaa waxay kula kulmeen dad fara badan oo u yimid jihaadkii afghanistan ee ruushka lagu jabinayay meesha waxaa ku kulmay iyaga iyo rag ka tegay sacuudiga oo uu ka mid yahay ninka la yidhahdo usaama binlaadin meesha qaacida iyo usaama binlaadin ay iskala tilaabo qaadeen halkaasay ahayd afkaarta yaa iska leh aljama waxaa iska leh jamacatuljihaad baa iska leh jamacatuljihaad kutub bay leeyihiin rasaa'il bay leeyihiin usuul bay wax waxay leeyihiin manhaj la yaqaano aljamacat aljihaad fii misr waa jamaaca ka mida jamaacaadka nasca takfiiriya iyo afkaarta takfiirka wax badan ka xambaarsan bay ka mid tahay halkaasay marka ka soo gashay fikraddani ka timid xarakaad fara badan oo dagaalama ayaa fikirkii qaatay qaar ka mida ama xubnaha ka ahaadeen ama afkaartooda ha jileen halkaa waxaa ka soo galay afkaar badanoo takfiiri ah waana midda keenaysa in dhiigga dadku fududaado gaalaysiintu fududaato nin walba loo fasaxo wiilka yar go-aanka qaadan karo jaahilku ku dhiirrado kadibna laga dhaliyo in dadka la laayo goobaha la qarxiyo dadka dhiiggooda la fududaysto waa nasca halkaa ka soo jeeda waxaanan u bayaaninaya oon u sheegaya in ay dadku xaqaa'iqda ogaadaan keliya ayna noqonin jihaad baad u xamaasaysannahay sax ruuxa muslimka ah jihaadku masale sharci ah masale sharciga ha ahaatee axkaamtanna waa axkaam sharci ah wixii in shareecada laga saara ma aha allah tabaaraka wa tacala muslimiinta markuu dagaalka ka hadlayay waqaatiluu fii sabiili اllahi aladiina yuqaatiluunakum hee walaa tactaduu ha xadgudbina kuwa lala dagaalamaya la dagaalamaya iska celiya laakiin ha xadgudbina ha wlaa yjrimanakum shana'aanu qowmi an saduukum can اlmasjid اlxaraami an tactaduu kuwaad la dagaalamaysaan ee masaajidka ilaahi iyo xaramkii idiin diiday yayna idinku xambaarin inaad xadgudubtaan muslimku waan dagaalamayaa kama laasimaysa waan xadgudbayaa afkaarta takfiirinta shuruud la'aanta ah si fudud loo fududaysta nin walba ku dhiirado nin walba laga shaqogeliyo ma sahlan bal iskaba dhaafe caamad iyo dadweynaha iska dhaafe ninkii culimo ahaayee fikirkan yidhi war ma saxsana waxaa la yidhi gaal waxaa tahay gaalada u khidmeeya jaajuus baa tahay gaaladaana kugu shaqaysata ha waanan ognahay war ma ahe waad khaldantihiin war waxbaa idinka khaldan war isansaxa war masaa-ishani masaa-ishiinnii ma aha war mujtahidiin ma tihidin war dadkii ku dhiiran lahaa ma tihidin culimo u yeeshoo dadka culimadaa u daayay masaaishani marka masaa'il sahlan ma aha nascadu labadaa dhinacba way ka socotaa afkaarta takfiirka iyo gaalaysiinta shuruud la'aanta iyo qawaacid la'aantuna dad badan baa maanta xambaarsan oo riman dad fara badan oo qurbaha jooga oo wax badan ayna u baxsanayn oo dhallinyarta xamaasaysan u badan baa afkaartaasi ka buuxdaa tifka tahay xamaaska iyo xiisaha iyo waxqabadka diinta loo qabo iyo jahligaasi labadaasi hadday israacaanna bas waay bas waay ruux hadduu xamaasaysan yahay oo karkarayo aqoon darrana u dheer tahay bas waay wax alla wixii isaga ka soo hadho jidkiisa marka aan haynin ama waa gaal ama waa faasiq ama waa gaal ama waa faasiq wabitaali dhiiggiisuna waa bannaaya masle sahlan marka maaha ruuxa axkaamtaa qaadanaya waa inuu ray ruux aqoon leh ijtihaadkeeda leh jawaani fara badanoo masaladu ijtihaaddii ay leedahay u baahan mas'alada inuu ta'siilin karo meeshay lahaydna saari karo qiimayn karo bii-adan iyo dadkan iyo shuruudihii iyo wixii la dhigay qiimayn karay hadduusan ahayn sooma ha gubanin adiguna ha iskharibin ummaddana ha kharibin diintana ha ku ciyaarin mustaqbalkaaga ha gubin xamaasna yuusan ku jiidanin xamaas yuusan ku jiidanin meel xunna ha ku dhicin adoo khayrdoon ah naar ha gelin adoo khayrdoon ah naar ha gelin masale u baahan wey caqligaaga maskaxaada inay isku noqoto waxaa ka mid a shuruudaha gaalaysiinta ruuxa marka la gaalaysiinayo ruuxa mucayankaa shaksiga marka la gaalaysiinayo waa inuu u qasdo waa inuu u qasto hadalka ama ficilka lagu gaalaysiinayo hadduu yahay hadal iska cad oon macno kale ixtimaali karinna macnahaasaa la qabanayaa hadduu yahay ficilkiisa ama hadalkiisu mid macaani fara badan iyo siyaabo fara badan loo fasiri karana ilaa la caddeeyo wuxuu ula jeeday la gaalaysiin maayo ficilkiisu sidan inuu ula jeedana waa suroobi karta oo sax sidan oo khaldan inuu jeedana waa dhici kartaa hadduu ficilkiisi iyo qowlkiisu macaani fara badan laga fahmi karo oo lagu fasiri karo waa in la weydiiyo maxaad ula jeeday macnaha uu caddeeyee fasiraa markaa lagu xukumayaa hadyigii nabiga sida ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh bal shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay waa mas'ale mujmaca oo a'immada muslimiintu ay isla ogol yihiin ruuxu hadduu hadal yidhaahdo ilaahay xaqiisa meel kaga dhacaya rasuulka hadal meel kaga dhacaya hadalka iyo alfaadana ruux aada u yaqaanoo khabiirku uusan ahayn